calى rasuuli اllah wعalى alihi وaصxaabihi wman tabcahm bإxsaan ilى ywm اdin in sha allahu tabaaraka wa tacaala ikhwani fi llah darsigeeni inoo socday oo ahaa shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu qaadanaynaa caawa qeybtii saddexaad baabka saddexaad baynu caawa ka bilaabeynaa laba baab baan ka soo baxnay almar'a almuslima maca rabbihaa oo ugu horeeyey oo baabkii dheeraa iyo baabkii ku xigay oo ahaa almar'a almuslima maca nafsihaa kan saddexaad waxa weeye almar'a almuslima almar'atu almuslima maca waalideyha waa biru lwaalideyn caawa baabkaani wuxuu ka hadlayaa biru lwaalideyn inay gabadha muslimada ama ha la qabo ama yaan la qabin ama hooyo ha noqoto ama yayna hooyo noqon ragguna waa la mid mar haddii waalidkeedii uu nool yahay iyo hadduu dhintayba inay biri iyo wanaag u samayso ayaa waajib ku ah haddaba nusuusta ku soo aroortay birulwaalideyn aada iyo aada bay u badan tahay wax la soo koobi karana maaha axaadiis aada u fara badan iyo aayado aada u fara badan baa ka hadlay inay qof walba oo muslima waajib ku tahay rag iyo dumarba inay waalidkooda ixsaan u sameeyaan oo u baarinimo sameeyaan haddii ay nool yihiin oo markaa la joogaan iyo haddii ay dhinteenba sida inoo imaan doonta nusuusta hadday muslimiin yihiin iyo hadday gaalo yihiinba in kulli ixsaan loo sameeyo haddaba qodobka koowaad waxaynu ku soo qaadaynaa baratun ay macnaha baari bay u ahaanaysaa bihimaa aabihii iyo hooyadii waxyaalaha ugu wanaagsan oo qofka muslimkaa gabadha muslimadda ah oo caqliga leh waxyaalaha ugu wanaagsan oo ugu habboon oo ay kaga soocmayso waxa weeye dadka kale wixii aan muslimiin ahayn waayo gaaladu ma yaqaanin bir alwaalideyn marka gabadha muslimadda waxyaalaha ugu wanaagsan oo ay diinteeda iyo wanaaggeeda muujinaya waa birulwaalideyn waayo nusuus aada u fara badan ayaa ka hadashay ilaa uu markaa nabigu xataa ka yihi calayhi salaatu wassalaam qofku waxa weeye xadiis saxiixa rida alwaalideyn fii rida rabb macnaha haddii aada waalidkaa raalli gelisid waalidkaa aada baari u tahay ilaahay baa kaa raalli noqonaya wa sakadu alwaalideyni fii sakadi rabb haddaad waalidkaa ka caraysiisid mashaakil ku samaysid ilaahay baa kuu caroonaya ay caradaas ay waalidku kuu caroodeen waxaa ka ratimaysa inuu waalid ilaahayna kuu caroodo ilaahu nebigu axaadiis badan ku yihi laa yadkhulu ljannata caaqun ay caaqun liwaalidey qof caaqa oo axmaqa oo waalidkii caasi ku noqday waxa weeye jannada ilaahay ma gelayo haddaba nusuustu aad bay u badan tahay waxaa loo baahan yaha marka qof walba oo muslima rag iyo dumarba in waalidka loo sameeyo baarinimo iyada oo aynu garanayno oo aada iyo aada ugu dadaalayno xaqooda inaynu iltizaamno oo wixii markaa qofku awoodiisa oo aadan waxba hakranaynin sida islaamkuba inoogu booriyey inaynu waalidka ixsaan u samayno oo ku raadinno ixsaankaan u samaynayno iyo wanaagga inaynu ku raadinno ridaha ilaahay iyo jannada sidii aynu ugu kasban lahayn haddaba waxaa habboon inaynu xaqooda garanno marka ugu horeysa caarifatun qadrahuma wamaa yajibu calayha waa inay gabadha muslimaddaa garataa horta marka ugu horeysa waalidku xaqooda inuu aada iyo aada u wen yahay waxa ugu horeeya oo aad ku garanaysidna waxa weeye kitaabka ilaahay markaad akridid aayado badan baad helaysaa sida ilaahay uu arrintooda kor ugu qaaday oo mansilo aada u weyn uu gaarsiiyey waayo sababtu waxa weye markaad kitaabka ilaahay akhriyeysid waxaad helaysaa marka ugu horeysa ilaahay inuu amrayo tawxiidka iyo caqiidada saxiixa aliimaanu billah ilaahay inaad rumaysid markaad ilaahay rumaysid waxaa ku xigta oo booska labaad lagu amrayaa waalidkii in ixsaan loo sameeyo haddaba marka qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wacbudu allah fi suurati nisa wacbudu allaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay shirki ha u samaynina ay macnaha shirkigiina waa laguu diidey oo waa lagaa nahiyey cibaadadiina waa lagu amray wacbud ullah ilaahay caabud oo iimaankii la imow oo caqiidadii saxiixa la imow walaa tushrikuu bihi shay-a shirkina banaanka ka mara halkaas jumladaas aayadda intaa hore laba xukun bay ku amraysaa cibaadada ilaahay inaad la timaadid shirkii oo dhanna banaanka ka martid ama ha yaraado ama ha weynaado qeybta dambe ilaahay wuxuu xiriiriyey markii xaqii ilaahay uu caddeeyey aayaddu ay caddaysay wa bilwaalidayni ixsaana waalidkii baa yimid marka derajadii labaad haddaba waalidkii waxay noqdeen xaqa ilaahay xaqa la xiriira oo soo labeeya markuu qofku ilaahay abuuray addoon ilaahay uu noqday uu diyaar u yahay wixii ilaahay ku waajibiyey inuu la yimaado oo cibaadadii uu la yimaado shirkigiina bannaanka ka maro waxaa soo raacday oo ku soo xiga inaad waalidkiina ixsaan u samaysid aayaddaani marka iyaduna laba xukun bay ku baraysaa jumlada intaa dambe oo bilwaalideyni ixsaana waxaynu ka faa'iideynaa laba faa'iido wujuubu lixsaani ila alwaalideyn kow horta inaad waalidkii ixsaan u samaysid labo inaad wa tarku lisaa'ati ilayhima inaad ka dheeraatid xumayn aada xumaysid marka ixsaanka markaad la timaadid waxaad ka dheeraanaysaa ijtinaabu lisaa xumaantii baad ka dheeraanaysaa oo waalidkii ma xumaynaysid haddaba aayaddaasi waadix weeye xaqii ilaahay bay xiriirisay iyo xaqii waalidka wa min huna kaanat almar'a almuslima alwaaciya gabadha muslimadda oo caqliga leh oo diinteeda garanaysa oo nusuusta kitaabka iyo sunnaha fahmaysa sida salafu saalix oo kale gabdhihii wan wanaagsanaa iyo raggii wan wanaagsanaa waxay ahaayeen kuwo waalidkooda aad iyo aada ixsaan ugu sameeya haddaba waxaa loo baahan yahay gabadha muslimaddaa inaynan ku mashquulin hawsha ay qabanayso gurigeeda iyo ilmaheeda iyo waxa weeye hawsha zawjiga masalan qofkii markuu guursado hawlo badan baa kusoo furmaya inay ku ilowsiiso ma aha hawl kastoo aad gacanta ku haysid waaridka xaqiisi waaridka xaqiisu ma dhammaanayo waa xaq aada u weyn sida axaadiista aynu ku arki doonno iyo aathaarta haddaba adiga oo ninkaadii iyo carruurtaadii ukhtalmuslima ay xaq weyn kugu leeyihiin oo xaqoodii ka soo baxaya ayaad haddana waalidkii xaqoodii ka soo baxaysaa oo waalidkii ku dadaalaysaa wax walba oo ixsaana aada u samaysid khaasatan marka ay waaweynaadaan oo a waxa weeye ay da' gaarhaan kama qaala tacaala wa qadaa rabuka an laa tacbuduu ila iyaah waqadaa ay xakama wa amara allihii subxaana qaadirkaa wuxuu xukmiyey oo uu ina amray oo waxa weeye inoogu caddeeyo diinta islaamka inaynu caabudin ilaahay mooye cid kale inaan cid kale la caabudin wa bilwaalidayni ixsaana waalidkiina ixsaan loo sameeyo uma qaala tacaala fi hadihi alaaya aayaddan ilaahay waxa uu yihi markuu intaas jumladaa hore ina amray ayuu wuxuu ka hadlay haddana markay waalidkii gaboobaan inay u baahan yihiin ixsaan dheeraad ah imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhuma waqul lahumaa qawla kariima haddii uu agtaada ku gaaro mid iyagii ka mid a gaboobo oo da- uu gaaro alkibar markuu qofku weynaado oo uunan dantiisii qabsan karin oo uunan adigii kuu baahan yahay daa'iman ama labadoodiiba axaduhumaa aw kilaahumaa labadoodiiba ama mid ka mid a waa isku mid waxaa laynaga nahayey marka ugu horreysa falaa taqul lahumaa uffin ba lihi uf ha orhanin maxaa halkaa loola jeeda qaala alculamaa culummadu waxay yidhahdeen arrintaasi waxa weeye waa nahyi lagaa nahiyayo wax dhib ah wixii ugu yaraa qofka uf haddaad tiraahid ma aad dilin waxba kamaad sheegin erey keliyaad ku dhawaaqday laakiin ereygaasi waa waxa ugu yar oo qofka bilo-aadmigaa dhib loogu geysan karo haddaba wixii ugu yaraa haddii lagaa nahiyey canaan ma taal oo waxa weeye cay ma taal oo hadal kulu lama ogola oo dil iska yadaa waxaasoo dhan waxa weeye way ka daran yihiin marka wixii ugu yaraadaa lagaa nahiyeye wax alla waxa ka weynna waa ka sii daran yihiin oo waa min baabi awlaa xagga taxriimka walaa tanharhumaa ha canaananin oo ha ku qaylinin oo erey adag ha ku dhihin oo ereyga u khafiifi maxaa dhahaa marka waqul lahumaa qawlan kariima tawaaduc samee waqul lahumaa waxaad ku dhahdaa waalidkii qawlan kariiman xasan qowl wanaagsan oo aada iyo aada u wanaagsan dabacsan haddana markaad ereygiisaa laynoo amray oo hadalkii layna amray inaynu hadalba hadalkuu ka wanaagsan yahay waalidka u xulno hooyo macaane aabbo macaane ereyba ereygu ka fiican yahay ayaa waxaa layna amray haddana xagga jawaarixda iyo ficilkana inaan ka tawaaducno wakhfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma u raaric baa la yidhi garabkaaga dulli iyo waxa weeye tawaaduc samee ha is adkaynin oo ha kibir ha samaynin oo kor ha isku qaadqaadin haddaad maanta adigu xoog leedahay oo iyadii maanta hooyadii ay dhulka taalloo xoog lahayn shala adiga oo dhulka yaallabaysaa kuu sidsiday oo ku xambaaraysay oo waxa weeye xaarkay kaayada kaa dhaqaysay maanta markaa xoog yeelatay iyaduna ay soo daciiftay waxa weeye adigu ha isqaadqaadin marka ee tawaaduc samee oo waxa weeye aada iyo aada ugu tawaaduc intaasoo dhan oo wanaaga markaad samaysid oo ixsaan walba u samaysay ixsaankuna nooc walbuu noqon karaa ama xooluu noqon karaa ama waxqabad buu noqon karaa nooc uu doonaba ha noqdee wixii wanaagsan oo dhan markaa u samaysay oo waxa weye agtaadi intay ku waaweynaadeen aad aad iyo aada u dhaqaalaysay oo erey wanaagsan ku tiri oo afkaaga erey xun ka dhowrtay oo jawaarixdaadii iyo ficilkaagii a u tawaaducday haddaba intaasoo dhan xaqoodii ma gudi karaan maxaan samaynaa marka yaa rabbi qaala allahu tacaala waqul waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira intaasoo wanaaga oo aada soo qabatay waxaad ku khatimtaa ilaahayow u naxariiso say anigaba iisoo iigu soo naxariisteen markay yaraayeen markaan yaraa markaan yaraa say iigu soo naxariisteen ilaahayow ugu naxariisto oo iisoo rabeeyeen oo iisoo barbaariyeen ilaahayow ugu naxariiso haddaba waxaa la rabaa marka inaad u ducaysid oo hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba ducada aad badisid waayo sababtu waxa weeye xaqa waalidka lama gudi karo xoolo kastoo aad siisay xaqa waalidka ma gudi kadhib wanaag kastoo aad u samaysid xaqooda ma gudi kadhib maxaynu marka samaynaa ilaahay wuxuu inagu baraarujiyey inaynu u ducayno oo si kale kuma qaban karno oo wanaagoodii ma gudi karnee inaynu u ducayno oo ducada badino inuu rabbigii subxaana qaadirkaa u naxariisto oo janno geeyo haddaba ukhti almuslima waxaa loo baahan yahay inaad aada iyo aad ugu dadaashid aayadahaas wasiyada iyo dardaaranka ayna farayaan oo ay ina amrayaan inaynu ku dadaalno inaynu waxa weeye waalidkeenna u khidmayno oo waxaynu qaban karna u qabanno si kastoo aad u mashquulsan tahay inaadan aayadaha ilaawin wa qaala tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna war u fiirso waa wasiyadii ilaahay mar waxay ku soo aroorayaan aayaduhu amar mar waxay ku soo aroorayaan wasiya mar waxay ku soo aroorayaan xukum uu ilaahay xukmiyey bal u fiirso wawasayna alinsaana biwaalidayhi sababtu maxay tahay la inoogu dardaarmay xamalatu ummuhu wahnan calaa wahn hooyadiisaa xambaartay oo dh caloosha ku siday wahnan ay dacf daciifnimo calaa dacf waxa weeye daciif daciif la dul saaray waa kana awalba iyadoo qofkii dumarkaa daciif ahay ayay waxa weeye uurka ku qaadaysa dhib bay maraysa walac bay maraysa xanuun bay maraysa uurkay ku sidaa sagaal bilo seexan kari mayso cunto cuni kari mayso dhibaatoo dhan bay qabtaa halkaasay waxa weeye wixii ay cunaysay adigiibaa halkaa uurka waxa weeye ku shaqeeya ilmihiibaa cunaya halkaasee haddana markaa markii ay dhasho haddana ayay dhib iyo sakaraad iyo dhibaato ku dhalaysa iyo mashaakil iyo qarka geeri waxa weeye kaanabaa waxa weeye geeri iyo mowt inay waxa weeye sakaraatulmowtkii oo kale haddana markay intaasoo dhibaataa ka marto oo dhasho ayay haddana dhabarka ku sidaysa oo naaska u dhigaysa oo intaa waxa weeye dhabtiisa uu ku kaashaya ku xaadhay oo saa ay u barbaarinaysa ufna ma odhanayso haye sagaal bilood oo uurkii lagu siday allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi wafisaaluhu fii caamayn ilaa laba sanoo dambe haddana ayaa dhabta lagu sidaya haye kabacdi markaasaa waxa weye intaa lasii wadaya ilaa laba sano saddex sano uu banaankiisa maro ayuu waxa weeye dhibaatoo dhan ku hayaa ilmihii hadhowba haddana la barbaarinayo intaasoo dhibaataa qofka laga soo maray inuu marka waalidkiisi ilaawo aslanba maaha waa arrin aada iyo aad u khatara sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey waxa weeye acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu wanaagsan kama qaala cabdullaahi ibnu mascuud qultu ya rasuula allah sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaan weydiiyey buu yidhi ayulcamali camalkeebaa axabu ila allahi ilaahay xaggii loogu jeceliy ay ilaahay camalka la sameeyo bilow aadmigu sameeyaan oo dadka muslimiinta ay samaynayaan bacda alislaami qofku markuu islaamo kabacdi camal uu sameeyo ilaahay kee ugu jeceli qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam asalaatu calaa waqtiha salaad la tukado xilligeeda ay awala waktiha oo salaada xilligeedii hore inta laga tukado aan la dayicin qultu waxaan ku yidhi ay cabdullaahi ibni mascuud uma ayi maxaa ku xiga qaala nebigu wuxuu yidhi biru lwaalidayni waalidka oo wanaag loo sameeyo ayaa waxa weeye ku xiga qultu waxaan ku yidhi uma ay maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu fi sabiili illah waa xadiis muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim ba warinaya haddaba xadiidkaas wuxuu inoo caddeeyey nebigu inuu ka yeelay biru lwaalideyn inuu nebigu ka dhigay waxa weeye labadii ugu wan wanaagsanaa islaamka wax la qabto oo waxa weeye bacda alislaami labada camal oo la qabto camalada ugu wanaagsan ayuu u dhexaysiiyey asalaah oo nebigu uu ku tilmaamay cimaadu diin tiirkii diinta oo waxa weeye qof aan salaad haynin islaamnimo ma hayo waayo guri tiir dhexaadka laga bixiyo taagnaan mayo qofka aan tukani wuxuu la mid yahay qof guri intuu dhisay waxa weeye tiirkii dhexda oo ku taagnaa burburiyey gurigii waa burburayaa marka oo waxa weeye halkaa waa waa isku dhacaya haddaba guri laga bixiyey udubkii tiir dhexaadka aasaaskii wax qiimaa u leeyaha male salaadu marka waa cimaadu diin waa tiirkii iyo aasaaskii qofka ka tagana laa khayra fiihi wax wanaaga male haddaba iyo camalka kale oo nebigu uu ku tilmaamay aljihaadu fi sabiili illah oo uu ku tilmaamay dirwat lislaam baarka meesha ugu sarraysa dirwa waxaa la yidhahdaa waxa ugu sarreeya oo waxa weeye baarka islaamka meesha ugu wanaagsan ayaa la yidhaahdaa haddaba labadaa arrimood oo noocaasa aljihaadu fi sabiili illah ay man jaahada litakuna kalimat llahi hiy alculya taas ayaa la yidhahdaa fi sabiili illah oo nebiga in badan markii la weydiiyey saasuu ku jawaabay haddaba labadaa camaloo aada u wanaagsan buu birulwaalideyn u dhexaysiiyey bal ka waran marka jihaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan uu ku caddeeyey oo yihi qofka shahiidkaa oo ilaahay dartu u dhintay jannada ayuu horay ka gelaya waa kuwii markii lagu waxa weye ay ku dhinteen jihaad fii sabiili illah ilaahay uu inaga nahayey oo layna yidhi hadhihinina waxa weeye amwaat way dhinteen hadhihinina bal axyaaun cinda rabbihim haddaba dadka noocaasa oo ajarkii ay helayeen nebigu wuxuu ka hormariyey biru lwaalideyn oo jihaadka laftigiisaba waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan biru lwaalideyn waa markii laakiin jihaadku unan ahayn fardu kifaaya fardu cayn markuusan noqon wey waayo jihaadku labuu uqaybsamaa fardu cayn iyo fardu kifaaya marka markii uu yahay fardu cayn qof walba waa laga rabaa oo qof ka joogsanaya ma jiro laakiin markuu yahay fardu kifaaya oo dadkii qaar hadday uqumaan intii kale dembigii ka dhacayo oo waajibkii ka dhacayo waxa weeye birulwaalideyn ayaa fadli badan oo waxa weeye markaa lagu mashquulayaa oo loo samaynayaa waalidka ixsaan iyo wanaag waxaa kaloo ka sii cajiib badan nebiga calayhi salaatu wassalaam nin baa u yimid oo weydiinaya oo kala tashanaya bal inuu waxa weeye jihaadka u idmo ninkaasi markuu nebiga u yimid oo la baayactamay ayuu yidhi waxaan kula ba kugula baayactamayaa cala cala alhijrati waaljihaad inaan soo haajiro oo jihaadka kula galo yabtaqi isaga oo waxa weeye markaa dhahaya wuxuu doonayaa ninkaasi ajir ayuu ilaahay ka raadinaya nebigaa weydiiyey calayhi salaatu wassalaam fahal min waalidayka axadun xay war labadaadii waalid mid ka mida ma noolya fayaquulu rajulu ninkii wuxuu yidhi nacam bal kilaahumaa labadiiba waa nool yihi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam fatabtaqi alajra min allah ma waxaad doonaysaa ajar ilaahay inuu ku siiyo fa qaala nacam markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam haddaad ajar doonaysa oo ilaahay inuu ajar ku siiyo farjic ilaa waalidayka labadaadii waalid ku noqo fa axsin ilayhima fa axsin suxbatuhuma labadaadii waalid ku noqo oo hagaaji la joogidooda oo iyaga u ixsaan samee muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd ninkaasi wuxuu u yimid nebiga isagoo weydiisanaya jihaadka inuu galo markaasuu nebigu wuxuu yidhi axayun waaliday qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad labadooda ku jihaad kuwaas ayaa jihaadkii ka heraysa haddaba wuxuu inoo caddeeyey xadiidkaanina nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu amray ninkaas waana amarkaasina wuxuu ku dhacayaa ma aha ninkaa keliya u gaar ma aha qof walba oo muslima oo waaridkiisii markaa u baahan yihiin inuu jihaadka iyo waaridka inuu hormariyo birulwaalideyn maadaama iyagii ay u baahan yihiin oo daciifeen oo waxa weye ayna kaa maarmayn jihaadka marka markuu tadawuc noqdo oo waxa weye una fardul cayn ahayn waxaa la hormarinayaa hadday isqabsadaan birulwaalideyn iyo jihaadkii inuu qofku aado birulwaalideyn ayaa la hormarinaya haddaba qof walba oo muslima arrintaas ayaa laga rabaa inuu ku dadaalo oo uu ogaado xaqa waalidku inay aad iyo aad u wen yihiin laakiin waalidka sida inoo imaan doonta haddii aynan hal mar baa waalidka warkooda la diidi karaa waa markay wax shirkiga iyo gaalnimo ku amraan inta kale iyaga warkooda in laga hor yimaado lama ogola in la diidana lama ogola waxa ay rabaanna in loo sameeyaa waa waajib maadaama aynan macsiyo ahayn sidaa daraaddeed baa waxay leeyihiin culammada mufasiriintu oo culamaau tafsiir ay ku soo arooriyeen kutubtooda aayadda qur-aankaa wain jaahadaaka calaa an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa fi suurati luqmaan aayaddaa waxay ku soo degta bay leheen sacad ibni abi waqaas saxaabigii jaliilka ayaa hooyadii markuu islaamay ayaa hooyadi waxay tihi haddii imaa an tarjica can islaamika inaad islaamkaaga ka soo noqotid oo aada gaalowdid hooyadii weli waa shirkigii bay ku jirtaa imaa inaad soo noqotid oo diintan aada nebi maxamed raacday ka soo noqotid imaa inaan cuntada ka soomo xataa amuuta ilaa aan dhinto oo hadhow markaa arrintaa carabtu kugu ceebeeyaano lagu yidhaahdo qaatilu ummi waa ninkii hooyadii dilay markaasuu sacad arrintii intuu ku adkeeyey baa layidhi buu wuxuu ku yidhi taclamiina waad og waxaad ogaataa buu yidhi wallahi law kaana laka mi'atu nafsin haddii boqol nafsin boqol naf haddii lagu geliyo oo mid mid ay kaaga baxdo wa kharajat nafsan nafsan xabad xabad haddii ay kaaga baxdo maa rajactu can islaami islaamnimadayda kama noqonayo arrintii bay markaa macnaha qowl adag buu ku yidhi oo aad iyo aad macnaha u adag oo hal naf baad sheegaysaaye hadday boqol kuba kaa baxaan ma noqonaya buu yidhi markaasu waxaa dhacday dhowr beri bay cuntadii ka soontay markay u adkaysan weeyaana way cuntadayabay iska cuntay kabacdi baa aayaddan ku soo degtay baa la yidhi iyadoo canaan ah waayo aayaddu laba arrimood bay ka hadlaysaa haddii ay shirki ku amraan baa la yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa aayadda intaa hore waxaa la caddeeyey qowlkii hooyadu ay ku tiri sacad ka soo noqo islaamka inaan lagu adeecaynin qowlkaa oo waaridku laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq arrintaa halkaa marka la caddeeyey ayaa waxaan intaan dambena laynaga nahiyey waaridka si walbo ay u khaldan yihiin wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan hay macnahaa si dabacsan ula dhaqan oo hadalkaa ku adkaynin oo waxa weeye maadaama iyadii ay khaldan tahay adigu waxbaa ku adkaynin arrinta waayo sababtu waxa weeye waa waarid waa hooyo waxaa kaloo kasii cajiibsan oo axaadiista soo socotayna ina tusaysa oo nebiguna inoo caddeeyey haddii xataa aad camal sunno ah ku dhex jirtid matalan salaad baa tukanaysa salaad sunno ah adiga oo tukanaya haddii hooyadaa kuu yeerto ama aabbihii kuu yeero waa inaad salaadii ka baxdaa oo iyaga ajiibtaa maxaa u daliila arrintaa qisatu jurayj alcaabid ninkan jurayj la yidhaahdo wuxuu ahaa reer bani israa'iil nin wuxuu ahaa raahiba oo waxa weeye cibaado badan sawmaco yar buu samaystay sawmaco waxaa la yidhahdaa meel yar oo buul yar uu samaystay oo dhooba iyo laga sameeyey oo waxa weye maaragtay meel koono ah oo intuu magaaladii ka baxay ayuu yidhi halkaasaan ilaahay ku caabudayaa oo wuxuu ka dhex baxay dadkii iyo wixii ay samaynayeen iyo buuqoodii adduunyadiiba waa ka jeensaday halkaa markaa sawmacadiisii buu iska galay sawmacadiisii markuu galay oo ilaahay iska caabudayo oo salaad badan tukanayo ayaa maalintii dambe hooyadi u timi yaa jurayj bay tiri way u dhawaaqday markaasuu isagii wuxuu yidhi allaahuma ummii wa salaatii ilaahuma salaadaydaan wataa mise hooyadii baan ajiibaa hadda waxyi u imaan mayo isagiina cilmi ma leh oo nin cilmi oo caalim ah ma ahayne nin wuxuu iska ahaa iska raahib aho waxa weye aan cilmi lahayn oo waxa weeye dadkii reer bani israiil waxay samayn jireen waa sida hadda suufiyadu samayso isagoo jaahilabu wuxuu leeyahay ilaahay baan caabudaya markaas ayaa waxaa dhacday wuxuu yidhi allaahuma ummii wa salaatii ilaahayow ma salaadayda ma hooyaday mise salaad cid waxay isla markaaba uga jawaabaysa ma jirto meeshii wuu iska joog wuu iska watay salaadiisiibu wata go-aan bu wuxuu ku gaaray inuu salaadiisa wato marka oo uunan hooyo la hadlin saddex jeer bay u dhawaaqday riwaayadaha qaar waxay leeyihin maalintii dambe ay ku soo noqotay haddana maalintii dambe saddex maalmood markay isaga soo daba noqotay oo uu mar walba salaad ku jiro ayay habaartay markaa oo waxay tiri ilaahayow ha dilin ilaa uu arko wujuuha almuumisaat almuumisa waxaa la yidhahdaa naagaha xunxun oo baaqiyaadka ah oo dhilooyinka waxa weye aada u liita oo reer bani israa'iil iyo wixii lamid ah xilligay doonaba ha joogeen ayaa la yidhaha nagaha xunxun wey jirkooda ka ganacsada ilaahow kuwaa ilaa aad tustid ood ku fidnaysid ha dilin bayt waxaa dhacday marka naag reer bani israa'iil ahayd oo naag xun ahayd oo zaaniyad ahayd ayaa magaaladii baa la sheeg sheegay baa la yidhi ninkaa jurayj iyo waxa weeye cibaadadiisa iyo wanaagiisa markaasay waxay ku tiri nimankii ka sheekaynayey haddaad rabtaan waan fidnaynaya waan fidnaynayaa haddii aad doonaysaan markaas ayay waxay samaysay intay tagtay oo waxa weeye ay soo baxday ayay waxay samaysay nin reer baadiyaa oo ari la joogay raaciya reer miimaa nin raaciya oo ariga la joogay arigii magaalada ama ari meel kale oo baadiyaha la joogtay ayay u tagtay ninkiibay isku dhiibtay wuu ka zinaystay markuu ka zinaystay ayay uur yeelatay markay uurkii yeelatay ayaa waxaa la yidhi yaa kaa dhalay ilmaha markaasuu waxa i tiri waxaa iga dhalay jurayj ninkaas jurayjo aad ammaanayseen oo leediin cibaaduu meesha ku haya ayaa iga dhalay wiil bay dhashay markay dhashay wiilkii oo ay saa ugu sheegtay dadkii ayay markaa inta u yimaadeen oo gurigii ka burburiyeen oo waxa weeye isagii soo dejiyeen ayay yidhahdeen tuug baa tahaye soo bax gabdhahaad meesha ku shaqiiqsanaysaa adiguna markaasaa lees eekaaya dhigaysaa wadaad waxa weye ilaahay caabudeed calaa kulli xaal waa lasoo ninkii waa la iyadoo la xumeeyey oo la soo dejiyey oo la jiidayo oo dhib loo geystay ayuu wuxuu xusuustay cilladdu inay uga timid hooyadii dhegaysigii uu dhegaystay markaasuu ilaahay u toobadkeeno wuxuu yidhi idaayacan laba ragcadood tukadee laba ragcadood buu tukaday ilaahay buu baryey wiilkii yaraabuu u yimid markaasuu intuu la hadlay wuxuu ku yidhi man abuuka yaa ku dhalay waa ilmo yaroo mahadiga saaran oo waxa weye haddeer dhashay oo aan weliba dee hadlin wey markaasuu ilmihii yarkaa ilaahay ka hadalsiiye wuxuu yidhi abi fulan araabi fulan arraaci aabbahay waa ninkaa ariga la joogay oo hebele haddaba ilaahay wuxuu ku badbaadiyey markaa ninkii juray ilaahay baa badbaadiyey wiilkaa yarkaa markaa xadiidka dheer oo imaamu muslim ayaa arrintiisa ka sheekeeyey waa saddexda uu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex ilmood ayaa ku hadlay mahdiga mahdiga waxaa la yidhahdaa ay dharabta meesha ilmuhu markuu dhasho oo waxa weye weli una hadalka gaarin filmahdi baa la yidhahda markuu ilmuhu yarka yahay wey saddexdaasi waxay ahaayeen wiilkaas iyo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo asxaab alukhduud markii dabka uu ku gurayo ninkii daalimka ahaa wiilkii hooyadi wadatay oo yidhi hooya naarta gal xaq baad ku taagan tahay haddaba marka ninkii jurayj ilaahay wuxuu waa badbaadiyey markaasay waxay yidhaahdeen aanu meeshaadii kuu dhisno oo dahab kaaga dhisno oo wuu diido wuxuu sideedii igu soo celiy macal shaahidku hadda waxa weeye riwaayadaha imaamu albukhaari baa waxa uu leeyahay nebigu wuxuu yidhi low kaana jurayji hadduu ninkaa jurayj caaliman uu cilmi lahaan lahaa lacalima wuxuu ogaan lahaa anna ijaabatahu ummah inuu hooyadii ajiibo awlaa min cibaadati rabbihi salaadaa sunnaha oo uu tukanayey waxaa ka awlaysnayd inuu hooyadii ajiibo oo waajib bay ahayd waayo sababtu waxa weeye in hooyo la ajiibo haddii ay ku dhawaaqdo waa waajib dadka caasigaa waxaad arkaysaa ilmo waxa weeye hooyadii la hadlayso oo dhegaysanaya qof hooyadii waxa weeye aad iyo aad waxa weeye aan warkeedii yeelin ama aabbihiina waa la mid waaridka marka mar hadday kula hadlaan oo ku dhawaaqaan ama ku yeeraan isla markaba waa in la ajiibo sidaa daraaddeed bay culummadu waxay yidhaahdeen idaa kaana almar'u fii salaati nafl haddii uu qofku salaad sunnaha ku jiro wanaadaahu axadu waaliday labada waalid mid ka mida u yeedho facalayhi an yaqdaca salaatahu salaaddii waa inuu joojiyaa oo ajiibaa markaa waalidka wuxuu kutusayaa marka xadiidkaasi say u weyn tahay oo waxa weeye xaqa waalidku inay aad iyo aad u weyn yihiin oo waxa weeye aan sunanka oo dhan laga horumarinayo waayo salaad sunnaha oo aad ku raadinaysid waxa weeye ajar waxaa ka awlaysan waajibka inaad gudatid waalidkoo la adeecana waa waajib waxaa kaloo iyadana aad iyo aad loogu baahan yahay oo axaadiis aad u fara badan ay caddeeyeen waalidka baarinimadiisu inay ka mid tahay inay haddii ay nool yihiin iyo haddii ay dhinteenba cibaadaad fara badan oo waxa weeye wanaag badan oo iyagu ay ka gaabiyeen in haddii aad samaysid ay ajar ka helayaan waxaa ka mid ah xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii u timid oo min juhayna ahayd waxay tiri ne- rasuulka ilaahayow hooyaday waxa weeye nadar bay gashay ama riwaayadaha qaar waxay leeyihiin soom baa lagu lahaa bil sooma ma ka sooma ka soom buu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam rasuulka ilaahayow ma ay xajiyin ma ka xajiya ka xaji walu fiirso xajkii iyo soonkii waxaa kaloo ka mid ah xad- axaadiis fara badan oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ilaa iyo toddoba camal ayaa waxa weeye axaadiistu ku sugnaatay waaridka iyagoo dhintay xataa in laga dabageyn karo waxaa ka mid ah ugu horreyntiiba in waxa weeye laga soomi karo sawmu nadar waxaa ka mid ah in laga xajin karo waxaa ka mid ah in sadaqo loo bixin karo sadaqadaasi laakiin waa inayna noqon waxa weeye xilliga xuska la yidhaahdo oo soomaalidu waxay isticmaalaan waxa xuska la yidhaahdo maalintii aabe dhintay ama maalintii hooye dhimatay baan xusayaa lama ogola qabrigii in lala aadana lama ogola sadaqo kasta oo waa la bixin karaa laakiin qabrigiina lala aadi mayo xusna laga dhigi mayo laakiin xilli kasta oo aad rabtid ayaad sadaqadii u bixin kartaa waxaa kaloo ka mid a daynta in laga bixinayo oo waxa weeye daynta in laga bixinayo haddii ay dayn qabeen waxaa kaloo ka mid a in waxa weeye maaragtay wasiyadoodii la fuliyo hadday ay dardaarmeen wixii ay dardaarmeen in la fuliyo oo loo sameeyo aad iyo aad bay u fara badan yihiin haddaba marka waxaa kaloo weliba qofka muslimkaa inuu ogaado aad iyo aad u wanaagsan camal kasta oo aad samaynaysid oo ilaahigii subxaana qaadirkaa uu camal saalix oo raalli uu ilaahay ka yahay waalidku ajar bay ku leeyihiin waayo ilaahay baa yidhi wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qofku wax kale male ilaa wixii uu shaqaystay mooye nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam alkas alwaladu min kasbi abiihi waalidka iyaga ayaa kasabkoodii baana ajar baa loo qorayaa camal kasta oo wanaagsan oo aada la timaadid markaa in loo duceeyo in wanaag loo sameeyo aada iyo aad ayay u fiican tahay qodobka saddexaad waxaan ku soo qaadaynaa horta intaynu halkaa ka gudbin arrintaas oo sadaqada iyo xajka iyo waxaas oo dhan waxa weeye qofka waaridka weye wa waxa weeye qofku ilmahay dhaleen weeye amaa qof kale ma ka xajin karaa daliil looma hayo waa qofkii ay dhaleen oo duriyadii matalan ayeeyaduna waa la mid iyo awowga iyo waa la mid macnaha qofku waa inuu duriyadiisii ay yahay qofka camalkaa samaynaya amaa in ay caam tahay looma hayo adilo caama wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa ayaana waxa weeye diidaysa oo waxa weeye qof walba inuu wuxuu doono iska sameeya lama ogola marka qofka waaridkii aabihii hooyadii ayeydii waa wada waarid eedadii waa waarid kulli awowgii kulli waxoo dhan waaridkay soo gelayaan dadkaa waaridka ku ah ayaad waxa weeye kana xajin kartaa waxa weye maaragtay soonkii nadarka ahana ka soomi kartaa ama dadka kale maya laakiin waa inay noqdaan waaridka waxaa loo sameynaya waarid muslimiina waxaad arkaysaa waaridku haddii ay marka hore iyagu ay khariban yihiin mid baa taariku salaada weligii fooda ma dhigayo taariku salaad buu ahaanaya waan aragni kuwo taariku salaada oo aan weligii fooda dhigaynin oo markii salaada la adimo xagga u dhaqaaqaya hadhow markuu dhintana waxaa leeyahay laga soo xajiyo muxuu marka taariku salaad awalba salaadii ilaahay buriyey muxuu xaj taraya waxa uu taraya ma jirto qaymo uu leeyahayna male laakiin marka hore waa inuu waalidku ilaahay ka baqaa markaasaa ilmaha wanaagoodii wax tari kara qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa taburu waalidayha walow kaana gayra muslimeyn waaridkii haddii ay gaala yihiin xataa alxamdu lilah inagu haddaynu ummadda soomaalida nahay waaridkeennu waa dad wada muslimiina ilaa in yaroo hadda kharibantay oo la sheeg sheegaya mooye oo waxa weeye qurbaha laga helay waalidkeenu cumuuman waa dad muslimiina waxaa loo baahan yahay marka waalidkii haddii ay dhacdo xataa inuu waxa weeye waalidkii haddii ay xataa muslim ahayn ixsaan baa loo samaynaya waxaa kutusaya xadiidkii asmaa binta abi bakr radia allahu canha qaalat waxay tihi qadimat calaya ummi hooyaday baa ii timid wa hiya mushrikatun iyadoo gaalo ah weli fii cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam xilligii nebiga markaasaa nebiga u imid markaasaa waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow hooyaday baa ii timid wahiya raagiba iyada oo wax iga doonaysa afa asilu ummii maan xiriiriya markaasuu nebigu wuxuu yidhi nacam silii ummik ummak hooyadaa xiriiri hooyadaa xiriiri muttafaqun caleyh xadiidkaa wuxuu kutusayaa waalidka iyagoo gaalo ah xataa oo aan muslimiin ahayn in ixsaan loo samaynayo oo waxa weeye la xiriirinayo wa saaxibhumaa fi dunya macruufan nawaatuu ilaah ina yidhi waxa weye haddaba waalidkii hadday xataa diinta ka baxaan ama waxa weeye ayna markii horeba ku jirin ama qofkii waxa weeye dadka maanta soo islaamoo kale oo waalidkoodii wada gaalo yihiin waxaa waajib ku noqonaysa in waalidkii ixsaan loo sameeyo marka mar walba ama gaalo ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeene ixsaankoodu waa taagan yahay waayo ilaahay baa yidhi waqul lahumaa qawla kariima wa saaxibhumaa fi dunya macruufa waxaa dhacday marka saciid ibn musayib radia allahu canhu waa taabicigii jaliilka oo min kibaari taabiciin weeye waa raggii imaamu shaafici raximahullah uu ka qaadan jiray cilmiga oo saciid ibn musayib axaadiista aada uga warin jiray nin baa inta u yimid wuxuu yihi saciidow waan fahmay buu yihi aayaddan qur-aanka waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilى akhir اlaaya ilaa qawluhu tacaala waqul lahumaa qawla kariima mooye ereygaa ma fahmin buu yihi si fiican igu fas markaasuu wuxuu ku yihi ugu jawaabay waxaad kula hadlaysaa kamaa yukhaadibu alcabdu sayidah sida addoonku uu sayidkiisa ula hadlo waalidkaa waa sayidkaadii ay addoonku markuu waalid la hadlayo sayidkiisa si daciif ahoo deganoo tawaaduc ahoo edabuu ula hadla adigana saasoo kale same ilaa xataa culamada qaar warinayaan saciid ibn musayib markuu hooyadii la hadlayo kaannamaa qof xanuunsan oo kale si daciifa oo sawt qof xanuunsan oo kale kor uma qaadi jirin hadalka tartiib buu ula hadli jiray ixtiraaman isagoo ixtiraamaya haddaba marka waalidkii ama gaalo ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeen waxaa waajib kugu ah wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan haddii ay gaalo yihiin haddii ay muslimiin yihiinna xaqoodii waa isa sii jibaarayaa oo waxaa waajib kugu noqonaysaa inaad aad iyo aad ugu dadaasho ataxdiiru min shadi waxa weeye shadiidat alkhawfi min cuquuqihima waa qodobka afraad waxaan ka digaynaa waalidkii caaq in lagu noqdo inaad waalidkii caaq ku noqotid waayo axaadiista ku soo aroodhay aayadaha qur-aanka nebiga waxaa kugu filan inuu yidhi laa yadkhulu ljannata caaqun liwaalidayk waxaa kaloo kugu filan nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu ka hadlay alkabaa'ir oo waxa weeye alkabaa'irta aad iyo aad u fara badan ayuu nebigu ku daray bal wuxuu la xiriiriyey al-ishraaku billah shirkiguu la xiriiriyey waxaa caddaynaya arrinta xadiidkii abi bakrata nufayc ibn alxaaris radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alaa unabi'ukum yaanan idiin sheegaynin biakbar ilkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn saddex jeer buu ku celceliyey qulnaa bela rasuulka ilaahi noo sheeg qaala wuxuu yidhi al-ishraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn haddaba markaa ikhwaanii fi llah wa akhawaatii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu la xiriiriyey waalidka oo caaq lagu noqdo shirkiga hada min alcadli waayo sababtu waxa weeye waalidka oo baari loo noqdo waxaa lala xiriiriyey aliimaanu billah sidaynu aayadaha ku soo marnay wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya hay aliimaanu billahi la imaadaa la yidhi oo ilaahay caabuda wabilwaalidayni ixsaana haddaba arrintan sidaynu marka hore usoo marnay waalidka oo ixsaan loo sameeyo say ula xiriiraan aliimaanu billah ayaa waalidka oo caaq lagu noqdona wuxuu la xiriirtaa cuquubadaasi oo ay dabagelaysaa adiga oo shirki ilaahay u sameeyey haddaba wax wanaagsan ma aha in aad iyo aad looga digtoonaado weeye oo waxa weye layska ilaaliyo oo aad iyo aad uu qofku uga digtoonaado imaamu dahabina raximahu llah baab dhan buu u gudtay kitaabkiisa la yidhaahdo alkabaa'ir baab dhan buu kaga hadlay oo waxa weeye cuquuqu lwaalideyn uu waxa weeye ku diyaariyo kaga hadlay haddaba aynu iska ilaalino waalidka in caaq lagu noqdo oo waxa weeye hala iska ilaaliyo qodobka shanaad waxaan kusoo qaadaynaa seebay u kala mudan yihiin waalidku aabbaha iyo hooyada keebaa xaq badan ma isku xaqbaa seebay u kala duwan yihiin tabaru ummaha huma abaahaa hooyada ayaa la hormarinayaa hooyada ayaa baarinimada lagu hormarinayaa oo u xaq leh aabbuhuna waa ku xigaa marka sida xaqiiqadaa axaadiidta waalidka ka hadlaysa qaar waxaad arkaysaa axaadiidta waxay inoo caddaynayaan birul waalideyn bay inagu boorinayaan iyaga oo aan kala qaadin sida axaadiidta aynu soo marnay oo labadaba way inagu boorinayaan qaarna waa kala qaadeen oo waxa weeye way caddeeyeen in waa hooyadu ay xaq badan tahay oo hooyadu ay horrayso waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey oo nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati qofkee ugu xaq badan inaa wanaag u sameeyo faajaabahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ugu jawaabay ummuka hooyada qaala wuxuu yihi uma man yaa ku xiga qaala ummuka hooyada qaala wuxuu yihi uma man yaa ku xiga qaala ummuka hooyada qaala uma man waa markii afraad qaala abuuka aabbaha haddaba xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey ta'kiid waadixa uu yahay inuu waadix ka dhigay oo caddeeyey anna bira alum hooyada wanaagga loo samaynayo muqadamun calaa biri alab aabbaha inuu ka horeeyo wa kaana asaxaabatu radia allahu canhum saxaabadu arrintaas ayay sii adkeeyeen oo fahmeen oo sa ay u samaynayeen xataa qaala cabdullahi ibnu cabbaas xabru hadihi alumma wa turjumaanu alqur'aan wuxuu yihi wuxuu yihi faqad jaa'a rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yihi inii khadabtu imra'atan qof dumar ayaan doonay waa doonis welima guursan fa abat way ii diiday an tankixani inay guursato way iga diiday wa khadabahaa kayri nin kalaa doonay way ajiibto way ogolaato wuu guursaday fakirtu waan masayray buu yihi kiiradu waa masayrka masayrkana waxa weye inagu waxaynu u naqaanaa soomaalida dumarku inay masayraan laakiin raggaa ka xun hadday masayraan wuxuu yihi waan masayray markaan masayray faqataltuhaa waan dilay buy fahal lii min tawba tawbad ma leeda qaala cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yihi ummuka xayun hooyadaa ma noosha xayatun hooyadaa ma noosha qaala wuxuu yihi la qaala markaasu wuxuu yihi tub ila allahi caza wajalla ilaahay u toobadkeen wataqarab ilayhi ma statacta wixaad awoodinna ilaahay ugu dhowoowo camal saalixa qaala cadaa ibnu yasaar cadaa ibnu yasaar baa wuxuu yihi oo raawiga ka warinaya cabdullahi ibnu cabbaas xadiidkan waa ardadiisii waxaan dabagalay buu yihi cabdullahi ibnu cabbaas sa'altu waan weydiiyo waxaan yidhi lima sa'alta can xayaati ummihi maxaad u weydiisay hooyadii inay nooshahay qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas waa kan macalshaahidku inii laa aclamu ma garanayo camalan camal aqraba ila allahi caza wajala min biri waalid min biri lwaalida hooyada oo wanaag loo sameeyo camal ilaahay loogu dhowaado oo ka fiican ma garanayo ay bacda aliimaan asarkaa waxaa warinaya imaamu albukhaari fi kitaabi adab almufrad wa saxaxahu sheikh albani fi adab almufrad ayuu ku saxiixiyey waa athar saxiixa cabdullahi ibnu cabaas halkaa wuxuu inoo caddeeyey acmaasha bacda aliimaan ilaahay loogu dhowaado oo sunanka oo wanaagga oo ilaahay kaa aqbalayo oo ilaahay loogu dhowaanayo inay ugu wanaagsan tahay waaridka oo baarinimo loo sameeyo khaasatan hooyada hooyada oo loo baarinimo falo inay aad iyo aad u wanaagsan tahay wuxuu kaloo imaamu albukhaari sameeyey oo aad ka garanaysaa kitaabkiisa adab almufrad marka uu ka hadlayo birulwaalideynka wuxuu yi wuxuu hormariyey laba baab buu isdaba dhigay marka baabu biri lwaalideyn ayuu wuxuu ka hormariyey biru lummi calaa baabi biri labbi markuu ka hadlayey aabbaha iyo hooyada baarinimada loo samaynayo wuxuu hormariyey baabka hooyada oo hooyadaa horraysa haddaba sababtu maxay tahay hooyadiiyo aabbihii waa ku wada dhaleene hooyadu ay saddex jeer uga horraysa aabbaha maxaa keenay sababtaa qaala alculamaa culummadu waxay yidhahdeen sababtaa waxaa keentay saddex arrimood oo aabbuhu uunan la wadaagin hooyada oo dhibaato iyo mashaakil ay ka marayso hooyadu ayay waxa weeye ayay hooyada ku gaara kow midda ugu horreysa waxa weeye waa waa uurka halkaanay wallacdayo waa tacbaan intaasoo bilood bay xanuunsan tahay afar bilood baad arkaysaa cuntada dhemin mayso oo halkaan ma tagaysa oo xanuunsan tahay oo waxa weeye isagiina iska hurdaayo oo ninkii uuna waxa weeye bal waxa weeye ragga qaarkood oo aan waxba fahmaynin waxaa laga yaabaa inay ugu xanaaqaan maxaa la seexseexanaysaa maad waxa weeye iyadii canaan ugu dhaqaaqo waa qof halkaan tacbaan oo cuntadiiba cunila oo halkaa rafanaysa saddex bilood afar bilood ayay tacbaan iyo dhibaato ku jirta waxay kaloo haddana maraysaa intay sagaal bilood uurka ku siday oo hameenkii aynan seexan karin dhinacna u seexan karin oo hadba ay tacbaan tahay ayay haddana waxay maraysaa wadcigii iyo dhalidii iyo rafaad geeri noloshada qarka ay qabriga u fuulaysa qaarna kuba dhimanayaan waad aragteena waa umul raacday baa lagu leeyay haye waxa weeye sakaraadkii intuu ka bato ayayba markaa halkaa waxa weeye ku umul raacay dhibaatada noocaasa ninkii ma marayo waxna dhali mayo haye waa xaqa labaad oo hooyadu ay ku yeelatay xaqii saddexaad waxa weeye laba sano bay saa dhabta ugu wada oo nuujinaysa oo u soo jeedaysa ilaahay baa u diyaariyey markuu saa ilmuhu uga soo baxo xanuunkii iyo dhibaatadii haysay kulli waxay ilaaweysaa markay isaga aragto waxaa arkaysaa isla markaba iyadoo qaadatay oo naaska ku duuday qofkii haddeer sakaraadaysay oo rafanaysay ilmihii markii banaanka yimid iyadoo dhabta saaratay baad arkaysaa naaska ku duuday hay waxaad arkaysaa markaasay naaskii jaqsiinaysaa oo waxa weye intaasoo bilood wadaysa bal waxyaalaha mucjisada ah hooyadii iyo aabbihii oo wada hurda ayaad waxaa arkaysaa ilmihii hamaynbarkii ayuu hal mar sharqamaya oo wax yar uu ooyaya isla markaba way soo boodaysa nafteeda iyo naftiisaa isku xiranba aabbihii waa iska hurdaayo ilmahaasi ilaa uu aada u booyo inuuna usoo kicin baa dhici karta hay haddaba dhibaatada noocaas oo dhan ayay maraysa sidaa daraaddeed ma aha marka inay raggu yidhaahdaan maxaa waxa weeye xaqa hooyada naloo ka badiy saddexdaasoo dhibaato ah oo ay marayso ayaadan adigu ninow waxba ka maraynin aabbaba ahoowe mari maysid intaasoo dhan qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh xamalatu umuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir waad u jeedaa wahn calaa wahn ay dacf dacfan calaa dacf waxa weeye daciifnimo iyo dhibaato ayay waxa weeye la soo martay wa fisaaluhu fii caamayn ay fitaamuhu naaska laga laga jarayo laba sano bay halkaa naaskii nuujinaysa naaska in la nuujiyaa waa muhiim jiddan hooyooyinka waxaan kula dardaarmaynaa iyo gabdhaha inay naaska nuujiyaan ilmaha raxmad iyo naxariis bay ka qaadayaan ilmo naaska la nuujiyey iyo ilmo kale isku mid ma noqdaan dumarow ogaada oo waxa weeye ilmaha naaska hala nuujiyo ilaahay wuxuu yidhaha an ishkur lii aniga igu shukri waayo ilaahay baa ku abuuray ilaahay baa islaam kaa dhigay nicmada uu ku galay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha waliwaalidayka waalidkaana ku shukri ba layihi haye ila waalidka waa inaad ku shukridaa wanaagga ay ku sameeyeen waa inaad u ducaysaa waa inaad waxa weye xaqoodana ka soo baxdaa oo waxa weye aad ku dadaasha haddaba qofkii doonaya wanaagu oo waxa weeye gabadha muslimadda ah haddii ay wanaag doonayso khayr oo dhan doonayso waa inay waxa weeye fadaaisha noocaasa iyo wanaaggaa ka faa'iidaysataa oo waalidkeed ixsaan u samaysaa oo aad iyo aad ugu dadaashaa sidii waalidka ay ixsaan ugu samayn lahayd waxaa aada iyo aada u cajiiba waxaa dhacday xilligii cabdullaahi bn cumar bn khadaab ayaa isaga oo jooga waxa weeye maaragtay xaramka ayaa waxa u yimid nin wuxuu waxa u yimid nin yaman buu wuxuu hooyadii kaga soo qaadaa la yidhi dhabarka markaasuu beytka ilaahay buu dawaafinaya xaj buu usoo qaaday dhabarkiisuu ku sidaa waa hooyadii oo waayeela oo aada u gabowday ayuu dhabarka ku sidaa oo doonayaa inuu xajka geeyo oo soo dawaafiyo halkaa yaman buu kala soo lugeeyey makuu yimid beytka isagoo dawaafinayo cabdullaahi bni cumar la kulmay markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ow waad u jeedaa aniga ayaa rakuub u ah dhabarkayga ayaan ku sidaa intaasoo dhan baan la soo maray ma u malaynaysaa inaan xaqeedii gutay markaasuu cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi laa ma aadan gudan wax yarna allaha ka dhige hal wax yaroo ay kuu qabatay hal maroo ayba naaska ku nuujisay ama hal maroo ay dhabarka inta kugu siday ay kaa naxday oo mooda inaad xaqeeda weligaa ma gudi karin laakiin allihii wanaag baad samaysay allihii subxaana qaadirkaana wanaag buu kaa siinaya haddaba asarkaa wuxuu ina barayaa adow ilmufrad buu ku keenay imaam albukhaari waana saxiix sida sheekh albani raximahullah uu ku saxiixinayo wuxuu ina barayaa inaadan is odran waalidka lacag baan siiye xoolaan siiye waxbaan u qabtay wanaag xaj baan geeyey xaggaan taray ma gudi kadid waalidka xaqiisa wax walba haddii aad samaysid toban jeer haddaa xaj ka geysid wax walba wanaag haddaa u samaysid xaqiisa ma gudi kadib waayo nebigaa axaadiis kale ku caddeeyey qofku waalidka xaqiisa ma gudi karo ilaa inuu helo isagoo addoona oo la gumaysanayo oo uu iibiyo oo xoreeyo markaa unbaad waalidka xaqiisa gudi ka dha inta ka horaysa xoolaan siiyey iyo wanaag baan u sameeyey waxaasoo dhan waxba ma tarayso haddaba wanaag fara badan baa lagu gaaraa oo aad iyo aad u qiimo badan inuu qofku waalidka baari u noqdo weliba hooyada waxaa qisadaa kutusaya oo aad iyo aad u wanaagsan qisadii uways ibna caamir uways ninka la oran jiray oo waxa weeye maaragtay uwaysulqarani oo yamaniga ahaa oo qisadiisu mashhuurka ay tahay oo imaamu muslim iyo kulli wariyeen ayaa aad iyo aad qisadaa ku tusaysa waxaa dhacday oo qisadaasi ahayd cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa ayaa waxaa ka imaan jiray niman ciidamaa oo lasoo diraa yaman ka imaan jiray oo jihaadka u socda markay yimaadaan ayuu wuxuu odhan jiray afiikum uways ibna caamir ma idinku jiraan ninka la yidhaahdo uways ibna caamir ilaa markii dambe uu xilli dambe helay ninkii oo n uu la kulmay markaasaa maalintiidma waxaa lagu yidhi haa waa nala socdaa markaasuu u yimid oo yidhi anta uways ma adiga ayaa uwaysa ibna caamir suu yidhi haa markaasuu yidhi min muraad qabiilka muraad miyaad ka sii tahay oo min qarnin waa jilib jilibka uu hoos uga sii dhacayo qabiilka macnaha reer muraad ma ka mid tahay oo qarni ma ka mid tahay markaasuu yidhi ha qaala wuxuu yidhi ma kugu yaallaa ma kugu ooli jiray baras oo ma ka biskootay baraska waa cudurkan khatarkaa oo qofku uu cadcadaado cudurkaa ma qabi jidhay oo ma ka biskootay oo ma kugu hartay in yar oo mawdica dirham ah hal shilin meel la saaro ma kugu haray intii kale ma ka biskootay haa buu yidhi qaala wuxuu yidhi laka waalida hooyo ma leedahay aad baari u tahay haa buu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi abd cumar ibn khadaab samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baan ka maqlay oo yaquulu leh oo igu yidhi ya'tii calaykum uways ibna caamir uways ibna caamir baa imaan doona oo riwaayadaha qaar waxay leeyihiin waa khayru taabiciin waa ragga taabiciinta ninka ugu khayr badan uways ibna caamir oo oo oo ayaa imaan doona maca amdaadi ahli yaman oo oo oo ciddaa ka mid a ayaa la imaan doona ciidamada ka imaan doona yaman amdaadka waxaa la yidhahdaa ciidamada lasoo dirayo ayaa yaman ka imaan doona oo min muraad ah uma min qarni nebigaasaa ku yidhi wuxuu yidhi nebigu kaana bihi barasun fabara'a minhu ilaa mawdica dirham weliba riwaayadaha qaar baa caddeeyayoo isagaa ilaahay ka baryey markuu baraskii ka baaba'ay inuu ilaahay meel yar uu ku reebo oo uu ku soo xusuusto hadba nicmada ilaahay uu siiyey nebigu wuxuu yidhi lahu waalidatun hooyuu leeyahay huwa barun bihaa uu baari u yahay low aqsama cala allahi la abara hadduu intuu dhaarto ilaahay wax weydiisto ilaahay oo waxa waa ii samaynaysa ilaahay waa ka aqbalaya oo waxa weeye ninkaasi wanaagga ilaahay agtiisa u yaalla wixii uu dalbadaba ilaahay waa ka aqbalaya nebigu wuxuu yidhi cumar ibna khadaab wamaa adraaka cumar ibna khadaab cumar ibna khadaab oo amiiru lmu'miniina oo min khulafaa'i araashidiina oo waxa weeye casharatu lmubashiriina fi ljanna jannada loogu bishaareeyey oo asxaabu beder ah oo aan fadaa'ishiisa la soo koobi karin ayaa nebigu wuxuu ku yidhi fa in istadacta haddii aad awoodid an yastakfira laka inuu ku dembi dhaaf dalbo fafcal same ay macnaha ninkaa ilaahay ii baridhe ilahay inuu ii dembi dhaafo markaasuu cumar ibna khadaab wuxuu ku yidhi intaasaa nebiga ka maqlaye ilaahay ii bariyo dembi dhaaf ilaahay ii weydi fastakfara lahu markaasu ilaahay u dembi dhaaf oo ilaahay buu u beriyey ilaahay oo cumar ibna khadaab u dembi dhaaf markaasuu cumar wuxuu ku yidhi xaggeedaad doonaysaayo u socotaa markaasuu yidhi kuufa markaasuu wuxuu ku yidhi alaa aktubu laka ilaa caamiliha miyaaranba kaa dhigaynin oo wax kuu qoraynin oo waxa weye aanan kaa dhigaynba shaqaalo oonan ragga meeshaba mas-uuliyadda kuufoo dhan ba miyaana kuu dhiibay qaala wuxuu yidhi laa ma doonayo waxaan jeclaa inaan dadka masaakiinta isaga dhex jiro xukun ma rabo a ka cararay innagana maanta xukun baa laysku baabi'ey oo laysku dhameeyey oo meel walba lagu baaba'ay oo dadkii xukum jacayl ayaa saa loo cayrinay haddaba marka xadiidkaa oo aad iyo aad u qiimaha badan imaamu muslim werinayo wuxuu kutusayaa maqaamka aad iyo aad uu ugu gaaray uways baarinimadii uu hooyadii u baarinimo sameeyey ayuu wanaaggaasoo dhan ku gaaray iyo nicmada ilaa nebigu uu ku tilmaamay khayru taabiciin ilaa nebigu uu amray cumar ibna khadaab inuu u duceeyo haddaba marka ninka wanaaggaa gaaray wuxuu ku gaaray baarinimo uu hooyadii u faray ha lagu dayda haddaba inaynu ku dayanno ayaa inagu habboon oo aynu kaga dayanno wanaagga noocaasa oo waxa weeye sidaynu ugu dadaali lahayn aynu ula nimaadno oo inaguna waalidkeen u baarinimo samayno qodobka lixaad tuxsinu asluuba birihima qodobkaasaa ugu dambeeya waxaa loo baahan yahay waalidka baarinimadiisa in asluub wanaagsan lagula dhaqmo oo waxa weeye aada iyo aad u wanaagsan lama rabo in waxa weeye waalidka ama erey xun lagu yidhaahdo ama waxa weeye maaragtay dhib la geliyo waayo allihii subxaana qaadirkaa wuxuuna leeyahay waqfid lahuma janaaxa dulli min araxma u baarinimo samee wax walba markaad wanaag u samaysid garabkaaga u raarici baa li marka aayaddaa qofka fahma waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahumaa aayaddaasi ilaa aakhiri alaaya waxay ina amraysaa oo ina baraysaa asluubta waalidka loola dhaqmayo waxaa dhici karta waalidkii labadoodii ama mid ka mida inuu khalad ku jiro masalan hadday dhacdo inxiraaf ama uu khaldan yahay ama waxa weeye uu wax dhibaataa oo waxa weeye markaas adiga dhibkuga khalada inuu waalidkii uu samaynayo lama rabo marka sidii ilmo aada dhashay oo kale inaa ula dhaqantid ama qof aa isla mid tihiin oo kale waxaa la rabaa in dabacsanaan iyo waxa weeye tartiib looga dhaadhiciyo wixii sida waxa weeye arrintan wanaagga loogu soo dabaali lahaa in aada iyo aada loogu dadaalo wax walba in laga qanciyo inaan waxa weeye loo sheegan waxa weeye qofku go-aan waxaad arkaysaa maanta dadkeenna aniga xor baan ahay buu kuleeyahay maxaa waxaan doonaan samaynayaa waalidka maxaa iga galay looma baahna waa inuu qofku ku xisaabtamaa waalidka inay yihiin waxa weeye inaad adiguba tahay kasabkoodii oo iyagu ay sabab kuugu ahaayeen inaad waxa weeye adduunkan timaadi inaad ku shukriyin sidii ilaahay uu yidhi an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiix hal mar baynu niri oo caddaynay sida ilaahay u yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudicuma wax macsiya oo ilaahay uu ka caroonayo waalidka lagu raaci mayo laakiin wixii kale oo dhan oo wanaaga waalidka waa lagu raaligelinayaa wax walba oo markaa waxa weye adigu aada samayn kadib dhib kasta ha kugu ahaato hadday waalidkii kaa dalbadaan oo aad markaa awoodaysid inaad samaysid ayaa waajib kugu noqonaysa wakti fillaah inaadan ilaawin oo waxa weeye waalidka laga warqabo ayaa muhiim jiddana laakiin aan lagu adeecin wax macsiya laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq haddaba marka waalidka hadday dhintaan xataa waxaa sugnaatay axaadiid caddaynaysa cabdullaahi ibnu cumar oo kale waxaa dhacday maalin isagoo lugaynaya oo waxa weeye maaragtay maka u socda oo dameer saaran dameerku hadda markaa wuxuu ahaa rakuubka la isticmaalo waa adoo maanta gaari qurux badan wato oo kale ayuu booskaasu ku jiray gaari oo kale ayuu wuxuu arkay cimaamad qurux badanna wuu watee bay yidhaahdeen raggii la socday markaasaa waxaa ka hor yimid nin reer baadiye ah oo lugaynaya markaasuu waxa uu ku yidhi intuu ka degay dameerkii ayuu wuxuu yidhi hebel hebel sawmatiid haa wuu gartay hebel hebel miyaa tahay haa markaasuu wuxuu siiyey dameerkii cimaamadiina wuu siiyey lacagna waa siiyey markaasaa waxaa lagu yidhi markuu tegey ninkii acraabiga ah wixii buu qaatay uu iska bax raggii la socdaa waxay ku yidhaahdeen cabdullaahi ow haddii aad siin lahayd xoogaa dhowr dirham baa ku filaan lahayd maxaa dameerkii aada fuushanayd iyo lacagta iyo iyo cimaamadii iyo ninkaa waa nin iska reer baadiya qaala wuxuu yidhi nebigan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya waalidka baarinimo loo sameeyo waxaa ugu fiican inuu qofku baarinimo u sameeyo ciddii waaridku ay jeclaayeen inuu xiriiriyo markii uu dhintay waaridkii ka bacdi haddaba marka waxaa wanaagsan waaridku dadkii ay jeclaayeen inaad xiriirisid dadkii ay qaraabada ahaayeen dadkii saaxiibadiisa ahaa kulli inaad xiriirisid wixii aad awoodi kadid haddii xataa waaridka ay dhinteen waxay u noqonaysaa markaa baarinimo aad waaridkii u samaynaysid bay ku noqonaysaa in loo duceeyo oo ducada waaridkaa la ilaawin haddii ay dhintaan xataa waayo waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi qofku isagoo qabriga ku jira ayaa darajadiisa kor loo qaaday markaasuu wuxuu leeyahay yaa rabbi wanaaggaan xaggee iiga yimi markaasaa la leeyahay ilmahaagii saalixa ahaa oo adduunka joogay baa kuusoo duceeyey haddaba ikhwaanii filaahi wa akhawaati aad iyo aad aan ugu dadaalno waaridka baarinimadiisa wixii aynu samayn karna aan samayno aad iyo aad baynu uga gaabinay oo waxa weeye dadka maanta ilaa man raxima allah qof ilaahay unaxariistay mooye xaqa waaridka way yaryaha wax ka soo baxay marka aynu ku dadaalno oo waxa weeye waaridka wixii wanaag oo aynu u samayn karno aan u samayno hadday noqoto waxa weeye maaragtay hadal wanaagsan iyo wixii wanaag oo la tari karo wixii dhaqaalo lagu tari karo wixii loo ducayn karo mar walbana ducada inaan la ilaawin mar walba aad salaada tukatid in waaridkii loo duceeyo laakiin dhaqanka aynu samaysanay oo sida soomaalidu ay leedahay waaridka inta sanadkii oo dhan la ilaawo maalintay dhinteen baan xoolo qalayaa waxaasi waa bidcee banaanka ha laga maro waaridka xilli walba wixii aad tari kadhitar wallahu aclam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين